سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا حدثنا محمود بن غير قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيرنا قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال balxadiidka maxamuud ibnu khaylaan iyo abu axmed azubayr iyo miscar ibnu kidaam waa rag aynu hore usoo aragnay laakiin maanta miscar ibnu kidaam baa wuxuu yihi imaamkaasi samictu shaykhan min fahmin min shaykha waa nin odayo oo reer fahmi kamida ayaan maqlay ninkii muu magacaabin oo hebel hebel inama soo odhan ee laakiin reerkoodii buu sheegay masadka imaam axmed baa waxaa ku sugnayd waxa inuu yidhi waxaan u malaynayaa waadunnu an asmahu muxamed ibnu cabdiraxmaan taas baan filayaa amaaan u malaynayaa magaciisu inuu muxamed ibnu cabdiraxmaan ahaa saanta ibnu maajana muxamed ibnu cabdilaahi baa ku sugnayd calaa kulli xaalin ama moxamed ibnu cabdiraxmaan ha la yidhaaho ama moxamed ibnu cabdilaahi ha la yidhaaho waa nin miscar uu mooye cid kaloo ka warinaysa aynaan hayn cid tawsiiqisay oo tidhi waa nin siqa ana aynaan hayn bal dee waxa weeyaan markaa waa nin majhuula uun oo nin aan la aqoon ayuu ninku yahay ninkan xadiiska miscar kaba warinaya ninkaas baa wuxuu yidhi samictu cabdallaahi bna jacfarin cabdullaahi bnu jacfar baan maqlay ka xadiidka sanadkiisa dacfigabaa ku sugan rajulkana aan la magacaabin dacfiga ugaba yimi ama haddii la magacaabayna aan la aqoon dacfiga uga yimi baa sanadka xadiidka inoogu sugan kolley dariiq labaadna imakoon leenahay imikana ma hayno ninkuna waa ninkaa miscarun mooye cid kale wax ka warisay aanu jirin cabdulahi bnu jacfar baa sida xadiidka ama sanadka inoogu sugan yidhi samictu rasuul اllahi sala اllahu alayh wasalam qaala ina adyaba laxmi hilibka ka ugu fiicani ugu mudan ama xagga ladada iyo dee macaankiyo taaba weeye laxmu dahri dhabarka hilibkiisa weeye kolley waxaan soo haynay uun bal idaamkii iyo lixmiguna nooc idaamka ka midaba weeye waxaana inoogu dambaysay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh marka la eego hilibka diraaca khaasatan waa kaa adhige inuu isagu jeclaa ama uu cajab gelinayay xadiidkii ugu dambeeye macnataa ka duwan inoogu sugnaana kuwa hore inay ka raajaxsan yihiin baan soo sheego rasuulku bal wixii uu rasuulka ilaahay uba jeclaa iyana umuurihii kuma tacalluqsanaana waan soo maray xadiidkanna waxaa inoogu sugan un bal madxi iyo ammaan la ammaanayo hilibka dhabarka la ammaani kale xagga adyabnimadan iyo xaggan fiicnidana waa xagga marka la eego ladada isaga kuba sugan iyo khaasatan dee meelo kale hilibkood inuu ka fiican yahay kade xagga ladadii ama xagga macaankiyata ah de ama jiraac iyo waxyaalaha ugaba mudan yahay rasuulka ilaahay waa cunayno inooguma sugnaa xadiidkana sanadkiisa waan sheegnay laakiin deeta meesha munaasabadu waxay noqonaysaa sidan meelo kaleba ku soo aragnay ammaantan uu rasuulku ammaanay ama dee sheegitaankan uu sheegay baa waxay keenaysay de haddii rasuulka ilaahay helo inuu awqaada qaarkeed cuni jiray oo taasba inay guud ahaan waxaan ku jirnaa waa rasuulka ilaahay shamaaishiisii shamaaishiisiina waxaa ka mida bal sifadii akligiisa si wuxuu cuni jiray ka mid weeye wixii uu odhan jiray markaa wax cunayo horteed iyo dabadeedbo inoo dambaystaa ka mid weeye wixii uu cuni jiray naftooda oo wixii ma'kuulkiisa ahaa ama dee awqaada qaarkeedun haba cuno wuxuu kuwa kale kaba fadilo haba noqoto intuba oo wax rasuulka kuba tacaluqsan markaa tanna jaanibkay dee ja uga mid noqonaysaa un ee munaasabada u imanaysaa waa xagga sheegitaankan inuu uu sheegay xadiidku bal hadduu sugnaado adyaba laxmi inuu laxma bahr yahay xadiidkan sanadkiisa dacifkaas baa ku sugane ayaa dee keenaysay rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu caleyh inuu cunay oo taas bay deeta uga u soo gelaysaa bal rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh sifadii ama dee wixii uu cunayay maakulkiisa ahaa ay tan looguba soo darayaan xdثna سفyاan بن وkيc qال xdثna زayd بن الxbاb عn cabd للahi بن الmؤmr عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال wuxuu rasuulka ilaahay yidhi nicmal idaamu macnaa wax wax lagu idaamto lagu qoysto oo dee kimistii iyo furankii adigu waxyaalaha dee u baahan wax kale oo lagu cuno ruuxa u jilciyo oo ka dejiya idaamna waa waa maa yu'tadamu bihi baan idhi waa waxaan dee subagii le saliidii le sida imaka inoo soo socta khalkii le xadiisna uu kuba yimi xataa hilibkii oo kale timir baan arki doonaa wixii adigu wax kale oo waxyaalahan yaabiskee engegan ee ama adag uu ruuxu ku qoysto ama uu la cuno si uu dee bal matalan ay ugu sahlanaato cunitaankiisii balna dee gees kale nafta kalena way ugu soo kordhinaysaa iyo waxtarkii waxaan ilahaaba kaas baa idaam guud ahaan laba idhaa haddaba idaamka u mudan u fiicani alkhallu khalka weeye waynu soo oranay axaadiis tacaduday oo kan ka darajo sarreeya oo lafdigani uu kuba yimi marka xadiidka matin ahaan markaan eegno dee axaadiistii saxiixaydaynu soo maray ayuu la mid yahay oo shawaahiddaa saxiixuu leeyahayoo sixadu waxay uga imanaysaa shawaahidda uu leeyahay horta taasi iyada waa mid xadiidkan laakiin gaar ahaantiisa sufyaan ibnu wakiicna horeynu marar badan soo aragnay inuu nin daciifayana waan soo ogaanay cabdulahi ibn muamalkan isagana sanadka xadiidka inoogu sugan oo laydha cabdulahi ibn muamal ibn wahabillaahina isna waa nin daciifa oo waxa weeyaan nin daciifaba weeye sanadku waa sanad daciifa laakiin xadiidku shawaahidda uu leeyahay baa keenaysa inuu matnigiisu matni saxiixa yahay taasi iyadu waa mida waa xagga matniga ammaantana mar horena waan soo sheegay dee waxa weeyaan rasuulka ilaahay idaamkan u ammaanay bal uu dee moodo waxyaalihii kale inuu leeya waa kakaba mudan waa xaaladii markaa iyo waaqicii iyo markaa wixii joogay uunbay tahay ee maaha inuu idaamyada kaleo dhan ka fadilaya maaha nooca kale haddii la hele kasii mudan ee bal iyagu asalkoodu idaamka yahay sida hadduu dee imaka zayd ha noqoto subag ha noqoto caaniya malab iyo waxyaalo dee iyaga ka mudan be markaasuu mutayasira waa wixii sahlanaaye looba keenayo balwaati aan sheegnay munaasabaduna iyadoo rasuulka ilaahay dee loo keenay kimis engeganba ama qubsi engegan oo yidhi wax idaami miyaan u jirin bay yidhaaheen khal mooye wax kale ma hayno rasuulkaa yidhi isaga keena nicmal idaam lkhal waa dee haddii aan wax kale la helin isagii naftiisu wax lagu cuni karo oo ku yarqoyn karo oo layskaga dejin karuu noqonaya bal markaa lagu yarqoysan karo oo bal markaa munaasabadu taas bay hedeen maaha inkii kale laga fadilayo xadiidka inna lagama qaadanayo uun khalku inuu idaamyada kale ka mudan yahay oo uu ka heerta ka mudan yahay lagama qaadanayo ee waa xaalad iyo sababtii xadiidka ayuu waafaqsan yahay bal xadiid kalena waaba inoo dambeeya xagga munaasabadana mala waxa roonaan lahayd xadiidkan axaadiistii khalkaynu soo aragnay inuu raaco gees ay isu raaceen axaadiistii ee dee axaadiistan aanu soo kala dhexgelin xdثna أbو كرyب محمد بن العلاء قال xdثna أbو بكر بن عyاaش عن hاaبت أbي xمزة الثmاrي عن الشhعبي عن أم هانئ qاaلت أنha qاaلت bal waxay tidhi kolay abu xamsata sumaali oo caawa inagu cusub saabitkan waan yar dambaysiisanaya intaan xadiidka dhammaynayo abu bakr ibnu cayaashna waa ninkan muqriga ee shahiirkae ee haa waxa weeyaan xafsada laba sinaa xagga riwaayada uu kaba wariyo in waxa weeyaan caasim shacbina waa imaam aynu sooba aragniyo ibnu calaa maxamed ibnu calaa oo dee raggan lixdiiba ay wax ka wada wariyaan oo sheekadoodii ay ku kulmeen kaba mid ahaa ee hadal baan tirmidi kasoo noqon doonaa xadiidka ku tacaluqsan abu xamsana markaas baan arki doonaa waxaa awal markaa umuhani uu shacbi inooga soo noqonaya inay tidhi dakala calaya nabiyu sala allahu calay wasalam muhani iyadu waa faasita la yidhaha waa ina abi aalib weeye cali bnu abi aalib bay isku hooyiye isku ababa ha aayeen faqaala wuxuu rasuulka ilaahay baa ii soo galo ii yimi waa suurtagal fatxu makaba inay ahayd waa kii gurigeeda rasuulka ilaahay dee yimiba ee ay ku maydhayba ay sheegtay inaynu salaado ama dee meel adigu kolkol riwaaya saas way timi kolna aclaa makan ugu yimi bay ahayd be bal adigu weyn barhkood baa saidhaa sharaaxda kitaabka sharaxday bal adigu rasuulka ilaahay baa u soo galay faqaala wuxuu yidhi acindaki agtaada shayun wax la cuno ma haysaa oo dee cuntaabu rasuulku u baahnaa waa inaadeertii run ah markaas baa wuxuu yidhi agtaada wax la cunaa ma ku sugan yihiin faqultu waxaan idhi bay tidhi laa may ilaa khubsun yaabisun kimis ama khubsi engegan un mooye oo de waa wixii heedooda inta badan ay kaba duwan jireen kolkol haddii la helana qamadidoodaas waa khallun iyo khal mooye wax kale ma hayo waa khubsi yaabisa oo wax dee la yskaga dejin karo oo ruuxu ku yar qoysan karona waxaan hayaa ukhale ee wax kale ma haya bay tidhi iyadna waabay kala xishoonaysa se riwaayad timi rasuulka ilaahay inay waxaa soo hor dhigto iyo intaa uba keento faqaala rasuulku wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh haatii keen imatana waa ficlu amar unoosan bay de haddii ismu ficilun ay tahay ya-du may raacdeen malan ee waxa weeyaan ficlu amar oo keen buu yihi rasuulka ilaahay waxaad hayso ma akfara ma marhnaaninoo baytun aqal min udni markaa balan cibaarada laqodu si ay igu hagaagtaan soo kala horraysiye ma akfara ma marhnaanin baytun aqal fiihi dhexdiisa alkhallu khal uu ku suganyay min udmin udmi kama marhna udmi waa jira un oo aqal dee wax kale haddaan u jirin khal uu yaalo wax waxa lagu iidaamtaa waa jira oo maaha uun dee isagiibaa wixii kale bedel ka noqonayo oo haddii dee iyada waa tan lahayd khal mooye wax kale maayo khubsiga iyadna waa kimis engegtay waa kisar mar hore ay dubtay qadco yaroy haysay oo gobollo ay haysay oo dee kimista khubsigoodii markaasaa wixii laysku ku yarqoynaa uu iskaga dejin lahaabaa khal un ay hayd waxay haysay markaasa rasuulku wuxuu leeyahy si guudba salawaatullaahi wasalaamu caleyh guriga haddii dee uu yaallo wax kale aanay jirin asal ahaan waxa yaalla uu yahay bal matalan khal uu yahay idaam waa jira oo aqalkaa lama odhanayo aqalkan wax wax lagu idaamto ama lagu doysado lagu doysto oo waxyaalihii idaamka loo yaqaanay ah oo jira ma jira lama odhanayo idmi kama badhnaa aqalkii khaliyaallaa oo bacna khalwa may waxa weeyaan idaam waa jiraan weeye aqfarana macnuhu waa maa khala weeye oo alqafru waa tan dhulka cidlada ee khaaligan biyaba lahayn iyo baatoona lahayn qafr ama biyo aan lahayn baa qafri laydhaa ujeedadu maa khala weeye oo ma kama madhnaa nin idaam kama madhnaa aqal khal yaala taas baa xadiidkii adigu dee laqadiisiiyo macniisiiye wamaa akfara baytun min udmin beytkaasoo oo kolley waa dee sifadii beytka untan dambe fiihi lkhallu khal uu ku sugan yahay idaam kama madhna udmi iyo idaamna horaan soo aragna tirmidi baa wuxuu xadiidkan ku wariyey jaamiciisa sad uu imika shamaa'ilkiisaba ugu wariyey waxaan u raaciyaa hada xadiidun xasanun gariibun min hada alwajh waa cibaaradiisii waa xadiidku waa xasan horta isagaa uu taxsiiniyey marka marka la eego dariiqan aan kuba wariyay sanadkaasna qariib buu kuba yahayo wuxuu leeyahay laa nacrifu min xadiidi umihani ila min hada alwajh dariiqaas unuoya abuxamza uu kaba warinayo can shacbi shacbina umuhani sanadkaa mooye sida kale oo xadiidkan iyo dariiq kaloo lagu warinayo nu garanaynaa maba jirto markaasaa wuxuu raaciyaa abuxamsata timaaligan thaabit ibnu abi safiya thaabit wuu inoo yaalaaye thaabit ibnu abi safiya la yidhaha abihii baa kunyadiisa abu safiya la yidhaha barkood ay diinaar yidhaaheen magaciisa umuhaanina wuxuu kordhiyaa inuu yidhaho maatad bacda caliyin bizamaan cali mudday kaba dambayso saas baaba dee shacbi uu hagaag ugu soo gaadhay wuxuu raaciyaano weliba jaamiciisa bukhaari baan weydiiyey maxamed buu hadyo goor kaba cabira wasaaltu muxamadan xadiidka mee waxaan weydiiyey xadiidkanoo wuxuu ihi laa acrifu lishacbiyi samaacan min umihani ma garanayo oo ujeedadu dee waa bukhaari agtiisa sidii kuba sugnayd bal shacbi maqal uu wax ka maqlay ujeedadu imika xadiidka waa ka warinayaaye laakiin dee xadiid ay ku maqa ay ku sugantahay umuhani baan maqlay oo caddaynaya inuu toos wuxuga maqlay kaa anugu ma garanayo buu ihi wala culimmada qaar ay sugeenba markaasaa waxaa ku idhi buu ihi abuxamse kama waran waa ninkan aan hayno kayfa huwa cindaka markaasuu idhi axmed ibnu xambal waxbuu kaba sheegay ama takalama fiihi laakiin wahuwa cindii muqaarib alxadiid saasaa kolley sheekhiisii baana qowlkiisii u ahaayo dee iyadoo dadka kale ay daciifiyaan kole duleyaagtayda waana xadiidkiisu axaadiida dadka kale ku dhow yahay oo waa muqaarib alxadiidi ama muqaarab alxadiid haddii la yidhaha waa alfaad iska tacdiil haba dambeeyeene ayay noqonaysaa xadiidkiisuna dadka kale xadiidkooda ku dhow yahay saas buu xasan ugaba cabiray iyadoo dee marka la eego dadka kale ra'yigood iyo agtood abuxamse xadiidkiisa la daciifinayo bukhaari oo dee bal ra'yigiisu uu taa ahaa in xadiidkiisu aanu ka durugsan yahay axaadiista dadka kale ayuu isaguna xasannimo ugaba cabiray marka waxaan leeyahay hadiyo goor kitaabkaa kale fawaa'id kalaa ku badan oo xadiidka marka uu dhigto uu raaciyo kitaabka habeenkii aan casharka bilaabayna waan soo sheegnay labada kitaab markaan siyar baa dhigaynay fawaaida inta badan ee ama xadiis ku tacalluqsan ama san oo kale magac ku tacalluqsan ama bukhaari uu cilo xadiis kuba tacalluqsan na kitaabkan iyadoo xadiiska sanadkii uu halkaa ku wariyey kuba wariyey ayaanu inta badan soo dhigan oo waa fawaaid kitaabkaas kale ku sugan oo inta badan sheekhu meel meel naadira mooye kitaabkan uu kaba aamusay oo uu ka daayay oonu kuba sheegin iyadoo xadiisku matnigi iyo sanadkii ay mid keliya yihiin marka laynu isu eegno sunantiiyo jaamica bal ninkan aan sheegayaana haddaba waa ninkaa xaaladiisu bukhaari baa dee taracyigaa uu tirmidi nooga soo naqliyey qaba aimada qaarkoodna intaa way kasii hoosaysiiyaan ama kaba sii daciifiyaanba weeye waana atbaacu taabiciintiina kaba mid ah oo bal matalan xadiidka sanadkiisa dee haddii aan eegno tirmidina waa kan taxsiiniyey hadalka mala bukhaari buu u taxsiiniyey ama xadiidkaba aimada kalena laakiin waabay daciifinayaan laakiin macnahan ah khalkaiyo inuu idaam yahay waa macno haabit oo axaadiistiisu ay badan tahay inuu khalku idaam yahay xadaثna mxamed bn muطn qal xadaثna mxamed bn jacfari qal xadaثna shucbat can camr bni murata can murata alhamdaniyi can abi musa alashcariyi radi allah canhu can الnabiyi salى اllah alayh waslm qal anahu qaal sanadka xadiiska waxaan filayaa maxamed ibnu musana canazi iyo maxamed ibnu jacfar gundar iyo shucba waa dad aynu marar dhowra ama marar badan soo aragnay kitaabkana ku badan dee dadkii asiqaata rufaca dee barhkoodna waxweya kaba mid ahaa dee shucba iyo maxamed iyo maxamed ibnu jacfar waa raggii siqaadee waaweyna waxaan filayaa inaan horinaan u soo aragay camr bni mura iyo murat alhamdani abu musa alashcari waa saxaabi aynu sooba aragnay labadan baa yar cusub in camr bni mura waxa weeye oo imaka uu shucba kaba warinayaana waa nin taabiciya murat lhamdanina waa nin taabiciya aniga waxa ii dhacday iyadoo daashii dhibicda lahayd ismigu uu leeyahay laakiin haddii xataa idinka idin dhacdayna khada un weeye dabaqadaas marka la eego taabiciintii atbaacu taabiciintii cid magaalada hamadaan loo laydhaa loo nisbeeyo raggan ruwaadii inoogumaba jirtay waa ragga dambe bay hamadaan magaalada neeraan ku taalla ay kuba badan yihiin culimadii dambe musanifiinta ahayd ee waa reer hamdaan la yidhaa oo dee badnaayo yoman degi jiro aad u badnaayo lasoo naqliyay rasuulka ilaahay markii cali u soo gaadhsiiyey inay reerkaasi islaameen ba la yidhaa sujuud baa sujuud shakri buu sujuuday reer hamdaan bal markaa camr bnu mura can mura ayaa inoo taallay horta mid weeyaanoo sanadka markuusan yahay shucba can camr bni mura can mura can abi muusa alashcari wuxuu ka mid yahay axaadiitii ama asaaniiddii lagu sifeeyey asax alasaaniid inay tahay asaaniidda kuwa ugu sixo badan inay tahay ayuu sanadkaasi kaga mid yahay marka abu muusa alashcari sanadkiisana aan eegno waa ka ugu sarraynayuu noqonaya sayida alfidiisay ahayd wa shucbatu can camri bni mura wa shucbatun can camri bni mura can muratin can ibni qaysin karahis markuu asax alasaniid tirinayay laakiin mid baa jirta oo camr bni mura ibni cabdillahi bni daariq aljamali baa la yidhaah murahan uu isagu ka warinaya aabihii maaha aabihii bay magaca ku kulmeen ninkana murat bnu sharaaxiil baa la idhaha waa nin taabiciintii waaweyneed oo caabidaha siqana ahaa oo muratu dayibna uu ku shuhroobay muratu dayib mala cibaadadiisi ay u yidhaaheen kan kalena waa camr bnu murata bni cabdillaahi bni daariq aljamali oo muruhu bay ku kulmeene ismay dhalin waxaana jirta dee koley marka la eego qolooyinkii alfiyada suudi sharxay tirmisi ninka la ydhaa kitaabkan manhaju dawinadar la ydhaa markuu beydka qabanayay ayaa wuxuu ku qabtay can abiihi mura abihi mura camr bni mura aabihina waxa la arkaa rijaasha lixda ah meelna kumaba laha dikriga ee waxa weeyaan kutubta lixda ah taasaa dhacday laakiin waxaa adigu isagu dee layaaba ma lahayn waxaa arrin dhacday imaamkan ama ninkan muxaqiqa ee shaakir axmed shaakir sharaxiisa yaree kooban uu ku leeyahay alfiyadan suyuudi iyo baritulxasiis ama dee tan magacaas bayn oo sharaxiisa halkaas labadaba isagana waxa kaba dhacday isagoo kaba dhigay camr bni mura murahan uu kaba warinaya aabihiin iyo laakiin wax jira maaha taasi waxba kama jiraan intaas ee murahana waa nin kaleo murat bnu sharaaxiil la yidhaah oo iqa aha caabidna aha kaasna waa camr bnu mura alhamdaanna waa reerkoodii kaasna waa nin debel maalan reer reer muraadba aha camr bnu mura bn cabdillahi bn daariq aljamali oo laba nin bay kala yiinade waa isu sheekuun xadiidkuna waa saxiixayn xadiidkan inoo soo socda bukhaariyo muslimba way wariyeen bal waxaan leenahay waa adigu umuuraha sidaa jira sanadka waa asax alasaniid ayuu kaba mid yahay murahan makahamdaanina maaha camr bnu murahan tilmiidkiisa u aabaa isagii mahay nin kale yiin labada kitaabaan sheegayana saasaa dhacday ee bal markaa dee ruuxii haya ayaan ku kadsoominun ama wixii kale dee iyaga intay ka naqliyeen saasun ku socday wey qaala wuxuu yidhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh fadlu caaishata caaisha fadligeeda cala nisaa'i dumarka ay ka mudan tahay waa dumarkii dee waqtigeediiba mudan ay dee kaba mudan tahay oo dee waxyaalo badan ay kaga mudnayd baa jirtay oo dumarka ay kaga fadilan tahay ka fadli sariidi sariidka fadligiisa oo kale weeye calaa saa'iri dacaami cuntada inteeda kale uu ka fadilan yahay ka mudan yahay ka qiimo badan yahay taasoo kale caaishana dumarka intooda kale uga qiimo badan tahay kolleyna waa dee dumarkii zamankeedan ku fasiraynaa ee dadkii kaba horreeyey horta dee maryamo oo kale iyo barhkood ay yidhaaheen nebiyad baabay ahayd oo kale aasiyo iyo dee kolley axaadiis baa kuba timi dee fadligooda ziyaadada ay leeyihiin kuba timi faatimana inay sayda nisaa ilcaalamiin tahay xadiidkii saxiixabaa kuba yimi khadiijo iyadoo caaisha weydiisay kol ay tidhi iyadoo rasuulka ilaahay had iyo goor hadal hayn jiray maxaad islaamtaa iyo sa ahayd oo ilaahay mid ka khayr badan kuu ku arsaaqay ama ku siiye aad kaba xusaysaa waxaa rasuulku taas waa inkiray oo dee intuu fadligeedii sheegay baa uu sheegay cidde ka mudan oo la siiyey inaanay jirinoo bal khadiijana dumarka rasuulka markaan eegno walow dee culimada khilaaf dhexdooda jiro faatimada ay halkan soo geliyaan haddana khadiija iyada u horeynaysa bal markaas in xagga kalena dee faatima waa badcatu minhu si rasuulka ilaahay baa yidhi xadiidkana sayata nisaa ilcaalamin oo si gaar ay noqon bal markaa laakiin caaisho markay noqoto hadday tahay cilmigeedii ay lahayd oo cid kula mid asal ahaan aanay jirin macrifada aad iyo aad u badnayd fasaaxadeedii iyo umuurihii kale kulansatay akhlaaqdeedii fiicnayd iyo dumarka rasuulka oo dhan marka laga saaro khadiijo laga saarana iyadaaba uguba fadli badane ee way kaba wada qiimo badnayd taas xagga jaanibka cilmida cid iyada dee kulaba mid iyo asal ahaan nisaa saxaaba iyo dee ciddii kaba dambaysa ma jirayse bal haddaba fadliga ee caaisha dumarka kaba leedahay maxalushaahidku inaga fadligii caaisho ma joogno cuntooyin baan joognaa iyo rasuulka ilaahay bal waqtigiisii cuntooyinkii laba cuni jira rasuulkuna cunay sariidka sariidkuna waxa weeyaanuun waa khubsiga balaarkimistaba iskaba idhaahoo markaa inta la googooyo lagu idaamo maraq hilib de marka awqaada qaarkeed hilib waa la socdaa xataa haddaan hilib la socona sariid waa la odhanayaa laakiin inta badan dee waa hilibna waa la socda laakiin marqiisiiba waxaan lagu qooyey ah kaasoo marka la eego cuntooyinka iyagu heli jireen kuwii ugu mudnaaba ah xagga marka la eego dee nafciga dee nafcigii hilib lahaana maraqiisa waa ku sugaya ama isagiiba waaba laba socda khaasatan marka iyo sariidkuna ama khubsigana oo inta badan shaciirkoodii ama xindadoodii laga sameeyeyna kolley manaaficdeedaa badnayd marka tan loo qoyana marka la eego isaaqadiisii ama dee cunitaankiisii oon jilicsan ruuxii raabsi badan uga baahnayn nafci badan oo adigu uu leeyahay adigu bal umuuro badan baa kolley keenayay cuntadii kale isticmaalayeen oo dhan inuu kaba mudnaado haddaba caaisha say dumarka ku tahay waxa weeye sidaa sariidku uu cuntada ku yahay sariidkuna waa taan soo sheegnay idaan bayd aan kolley ciddii tidhi aanay culimmadu dee kuwa naxwaduna way soo qaataan qolooyinkan axaadiisu meelahan way soo qaataan kuwa luqadu way soo qaataan xaflayana qaa'ilkii yidhi dee mahay dee inta badan soomay magacaabin qolooyinka shawaahida naxwada kaba hadlaaye idaa ma alkhubsu ta'dimuhu bilaxmin fatilka amaanat allaahi sariidu amaanat allaahina kolley malaa xarfu jarkii baa dhaco nasxul khaafid ahaan buu ku nasbiyey malaa qasam ahaan buu uga jeeday oo idaa ma alkhubsu ta'dimuhu bilaxmin marka dee khubsiga aad hilib idaab ugaba dhigto hilib khalya maahe waa maraqiisiyo taas fatilka amaanat allaahi sariidu amaanada ilaahay baaba ku dhaartay bal hadday dee dhaargelaysa isaga dee saa ugu dhaarte waa sariidku waa kaas waa khubsiga laxmi iyo maraqii lagu qooyey lagu futay kaas baa sariid lagu magacaabaa bal haddaba sariidku saa iyaguna cuntooyinkoodii haysteen de waxaa fawaakihiyo lada looga jeedina marka la eego taqdiye iyo taa loogama jeedo waa kii uguba mudnaantii ay helayeen isaga ayay tahaybo saliidka haddaba kaa weeye rasuulka ilaahina salawaatullahi wasalaamu caleyh tan wuxuu sifeeyey dee waxyaalihii ay cuni jireen markay helaan markastaba may heli jirin ayuu kaba mid ahaa waana cuntooyinkooda dee uba mudnaa fadlila ayuu kaba mid ahaa bal taasba weeyaan caaisho fadligeeduna kolleyda waa fadliga macruufka saliidku waa haddaba kaas weeye kolley halkan qolooyinkii sharxay ama dee ibnulqayim oo kale ama ha noqoto dibigiisa nabowga oo suurtagal ay tahay zaadulmacaadka inay ka dhex saareen waayo waxaa halkan ku jira waa dee mujalad zaadulmacaadka kaba mid ahun ama dee qayb kaba mid ahun iyo dee waa badiyaa bal manaaficda uu leeyahy waxyaalaha isagoo dee waxyaalo badan oo umuurahan aan haynaba aad ugaba hadhadleen حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث كيهر الله بضعون وأنا حديث كان صحيح بقى أي نصاب والرواية صح الأسانيد بين الأول البخاري ومسلم لين أبو بكر وناس الكيسون cabdullahi ibn cabdiraxmaan ibni macmarkana waa nin dee kaa anas wax kaba warinaya laakiin waa raggii dee anas iyo midhadhida ayuunbuu laba kulmaya dadkii haddii dee cidii waktigaa joogtay uuna waayo waa siqaara taabiciin nin siqaarana weeye oo ansaar oo madiinana wakti buu qaadi kaba aha ma cumar ibn cabdilcasiis buu qaadigiisii madiina aha waktigiisii wuxuu markaa yidhi rasuul waxaan maqlay buu leeyahay anas ibni maalik ama uu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam fadlu caaishata cala nisaa'i ka fadli sariidi calaa saa'iri acaam waa xadiidkan kala soo baxnay حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبيه أبي صالح وأصمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أبو هريرة رأى وحو أركي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بو arkay oo tawadaa weysaystay min kli sawri aidin ay min jli akli sawri aidin aqid oo caanahan ay fadhiisin jireen oo kalena cadceedaas baama weydee intay cirtan oo kale khaasatan dee iidaha ama kuwaas adhiga ayay ka saari jireen biyo waxaasoo muddo ay iskaba haysan jireen kolkolna waxay leeyihin dee hab ay u samayn jireenoo dabbaabay kaga dhigi jireen waxaan jaamidka ah ay ku fadhiisan jireen oo adigoo caano la fadhiisiyey uun adkaanayay dhagaxoobayo ay muddo iskaba haysan jireen oo marka dambena ama intay dee googoyama istaa kuba cuni jireen ama ay biyo iyo waxyaalaha intay ku laaqaan dibdee bal matalan ay u cabi jireen taas ba aqidku ahaa sawrkuna waa qidco ama waa gobol ama qidco aqid kaba mid ah oo ujeedada rasuulka ilaahay baa waxaa loo keenay caanahaas mujafafka ahaa la ekeeyey oo gobol kaba midoo dee isagoo waxoogaaba loo soo gooyey loo soo jebiyey oo sawirku imika macnaha waa qidca min aqid baa macnuu yahay ayuu cunay rasuulka ilaahay oo maaha biyo ahaan ama caan ahaan inuu cabaynta biyo lagu qooyo ee dib wixii loo ay u milmeen ee waa isagoo adag ayuu googooso loo googooyo markaa googoosayo markaasuu sidiisii uba cunay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh salaad baa gaadhay oo uu weysaystay ee imika laftiga daahirka xadiiskuna waa inuu cunitaankiina wax badgaadhay buu ahaaye kaba weysaystay uma ra'aahu wuxuu arkay abu hurayra akala isagoo cunay rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh min katifin garab dee neef garabkii dee waxa weeyaan ayuu rasuulka ilaahi wax kaba cunay uma sallaa waa tukaday walam yatawada mana weysaysan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh bal xadiidka ibnu khuseyme iyo ibnu maaja iyo qolooyin kaleba imaamka way la soo saareenba suhayl ibn abi saalixan abii kaba warinay iyagoo duruqdaa kuba kulmaya isaga oo xadiid bal martabadiisu ay xasan aanay ka hooseynba markaa arrinkan uu inoo sheego horta mid weeyaan oo aqidkooday isticmaali jireen ee caanahooda ay hab ay iyagu yaqaaneen u fadhiisin jireen ee u adkaan jiray dee waa kan rasuulka ilaahayba salawaatullaahi wasalaamu calayhi waqtigoodii waa dhaq ayay u ahayd oo waa cunay oo waa isticmaalay mid waa taata inooguba sugan arrinta laakiin jirta habeen dhoweydna waan soo haynayba waa rasuulka ilaahay maka wuxuu sheegay abu hurayra inuu sawrkaas ama qidcada sawrka waa qidco waa gobol aqidkaa kaba mida uu cunay rasuulku markii uu salaad u baahday uu weysaystay markaasuu dee tukaday laakiin isagoo garab balta haddii aan idhaahno wuxuu uga weysaystay aqadkan ayaa caanahan jaamidkii waa dad baadsan kaba dhigay oo dabbay dee ku fadhiisiyeen aan idhaahno wuxuu noqonayaa wax dabtaartay wax dabgaadhay oo rasuulka ilaahay cuno dee markaa uu kaba weysaysto dee waana taynu soo ogaanay inuu rasuulka ilaahay taa amray kana waxa weeyaan weysaystay waqtiyo walow markii dambe uu iska daayay rasuulka ilaahay taa salawaat ullahi wasalaamu calayh habeen dhaweyd baan ka soo hadalay markaa laakiin xadiidkan kale ayaa maxaa kuma sugnaa katif garab buu cunay garabkiina waa la kariyey uun ama la dubay adugu wagidambaa kolli gaadhay uun rasuulka ilaahayna kama weysaysan mid weeyaanoo dee waxaa dhici karta laba cisho iyo laba waqti sumadu siday keenaysa waa mar damaha isku maalintii uune waqti dambaba inuu arkay labada xaale kalaba duwan oo marka hore uu rasuulka ilaahay sawirkaas ama qidcada aqadka ee uu cunay ka weysaysayna markii uu isaguba yidhi tawadaw mima masati naar inay ahayd xaaladan dandamana marka dambe dee xukunkaa hore mansuuqa uu noqday ee uu markii dambe dee aanu kaana aakhiru lamrayni min rasuulillaahi sala allahu calay wasalam tarka lwudui mima masati naar sii jaabir lahaaba ay ahayd inay taa ahayd oo labadaa xaale ay kala yihiin waa daahirba taasi waxaa suurtagala inay rasuulku waa weysaystay uun hadalkiisii uu taasaan ka weysaystay inaanu inooba soo naqnina daahirkoodu taa haba ahaaday inay suurtagalayd rasuulka ilaahay xadad kale marka aan weyse qabinba ama xadad kaleba uu ka weysaysanayay ee sawirkan uu cunay ama qidcadan uu cunay inaanu kaba weysaysan oo waqtigan dambe ay wada ahaayeenna iyadna waa daahir waaba dee iyadna ixtimaal xadiidku inoo maalayo ee laakiin dee tan ognahay un waxa weeyaan hore u soo sheegnayba bal hilibka geela markaan gaar uga saarna san habeenkaa dhoweyd soo nidhi waxyaalaha kaleen isaga ahayn haddii dabuun si uun kuba gaadho waqtigii haddii laga weysaysan jiray koley rasuulka ilaahay xaalkiisii dambeeye wuxaa inaan lagaba weysa inaanu kaba weysaysanoo waxba dee waxa weeyaan weyse ma burinayso haddaan dee weysada axaadiista kuba timiba isnadiifin aan lagu xambaarino laakiin taasna daahirka axaadiista way kaba fogtaa oo waayo xaaladii dambe waxay ahayd inaan lagaba weysaysan rasuulka ilaahay dee halkan mooye axaadiid kaloo ka duwan oo saxiixa ayay noogu sugantahay rasuulka ilaahay isagoo cunay hilib iyo ama waxyaalo kale oonu kaba weysaysan bal imaka laakiin arrinku kaasba weeyo labadaa ixtimaal baa jira un macnaha laakiin sawri aqidinna macnuu waa kaa xdثna بن أbي cمر qال xdثna سفyاan بن عyynة عن wائل بن dاd عن iبنه وhو بkr بن wائl عن الزhري عن أنس بن مالك qال أنه qاaل sanadka xadiidka ibn abi cumar maxamed ibn yaxya ibn abi cumar dee waan ku yar celceliyey weliba waxaan soo sheegayna ibn abi cumar hadduu sufyaan idlaaqo waa sufyaan ibn cuyeyna un sufyaan thawri ma soo gaadhin dee waa min habeenana sheeg sheegay magaciisna abu cumarkani waa awowgiyo waayo maxamed ibnu yaxya ayaa la yidhaha ibn abi cumar abi cumarka waa ruwaada waa iskaga baanta in badan in awowgood loo nisbeeyo maxaa xadiidka inooguba sugan waaid ibnu daawuudin la yidhaaho waa nin kolley sitaaru taabiciin la mucaasarooday laakiin waxa weeye kolley dee cid uu arkay oo saxaabi aanay inoo sugnayn oo atbaacu taabiciintii uun kaba mid ah ninkaa waaid ibnu daa-uud la yidhaaho oo kolley kutubtan sunanta ayuu dee riwaayadiisu kuba sugantahe labada saxiix nooguma sugna ayaa wuxuu xadiidka ka warinayaa inan uu dhalay hadda nabni waas inankiisii buu kaba warinayaa oo maxay noqon geed waa riwaayat lakaabir can alasaaqir bay qayb kaba mid waana kasii khaasan tahayo waa riwaayat labi can ibnihi weeye waana dee dad kale oo saaso cabaaso inankiisa kama warinayaana waa jiraaye inankiisan bakr ibna waa in la yidhaaho xagga dabaqada waa uga dambeeya labadooduba atbaacu taabiciintii un weeye laakiin dee aad cumrigiisuma dheeraanoo hore u dhintayba inankan ba bakr ibna waail inankiisu kaba warinaya isagu muslim saxiixiisna waa inoogu sugan yahay sida sunanta ara afartaa ugu sugan yahay aabihii oo aabihii xaggaa uu laba wadaagsaday ayaa xadiidku dee markaa waa tirmidi iyo abu daauud adigu sunantu inooguba sugan yahay oo bakri isagu waxaan leenahay rijaasha muslimna ka mid weeye laakiin aabihii walood muddo aabihii xagga marka laga itqaankayo inuu aabihii ugaba sarreeyey isagu waa rijaashan sunantan haddaba bakr ibn waail oo waxa weeyaan aabihii kaba warinayo isaga aabihii xadiidka ugu sheekha ayaa markaa kale axaadiista dhowr oo kalena uu ka wariyaa way jiraane ayaa muxuu can zuhri can anas ibni malikin qaal anahu qaal awlama rasuululahi sal allahu calay wasalam rasuulka ilaahay waa u weliimeeyey oo macnaa weliimadu waa waxaan dee la sameeyo marka farxadii ay jirto san dee arooskii oo kale imakana dee aroos bay ahayd rasuulka ilaahay markuu guursaday bay ahayd safiya wuxuu weliimeeyu weliimo uga yeelay rasuululahi sal allahu calay wasalam can safiyata bitamrin wa sawiiqin timir iyo sawiiq macnaa safiya waa inaa bintu xuyay ibna akhdab khaybar markii la furtayna kollay sabigii bay kuba jirtay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa xoreeyey xoraynteedaas baanu meherkeedii kaba dhigay iyadoo dee reer bani nadir ninkii odaygooda ahaa waqtigaa horteed baa isaga la dilay oo dagaalkii khandaq khandaq waa ninkii soo abaabulay dadka carab iyo dee dadka soo wada kiciyey ama raggii soo kiciyey buu kaba mid ahaa laakiin markii dambe reer bani qurayduu ku xambaaray isagu inay cahdiga buriyaan ayuu kula hadhay xisnigoodii isagaa waxaan kuba xambaaray oo waqtigaas baa la dilay isaga iyadu se markaas kolay waxa weyaan kinaat ibnu rabiic nin la odhanayo waqtigaa la dilay baa qabayba waxaanay culimmadu soo naqliyeen inay ku riyootay dayaxa oo soo dhacay oo dhabteeda kuba soo dhacayoo iyaguna markaa malaa mucabiriintoodii intuu ama ninkeedii intuu dhirbaaxay ku yidhiba waxaad ku tamaniyeysaa boqorkan carbeed baad ku tamaniyeysaa oo kale oo deedu sawjkaaga noqda iyo taas bay adugu calaa kulli xaalin sabyigii bay kaba mid ahayd rasuulkii ilaahay baana waxa weyaan iyadii intuu xoreeyey buu guursadayno xornimadeedii baanu meherkeedii kaba dhigay markii khaybar laga soo noqday oo dee markaasna dee istibrihi malaa dhammaaday oo ay daahir noqotay ayaa meel dhexdaa iyagoo la joogo ayaa rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh iyadaa aqalgarkeeda uba ahaa safarna way ahaayeen cunto markaas kale uu sameeyey hilib uu qarimay jirin baloo dee ruuxu hadduu karayo bal alaqal neef inuu qala ay tahay suu rasuulka ilaahi cabdiraxmaan ibnu cawf ku yidhi awdhin walow bishaatin oo markaa aad mooyso dee waa xataa neef adhiga haba noqoto wax ka weyn haddaad weydo taas weliimo kaba dhig laakiin taasi may jirin wixii rasuulka ilaahi weliimo uu kaba dhigay maxay ahayd timir la arko dadkii wixii ay haysteen ee sahadoodii ahayd iyo sawiiq oo sawiiquna waxa weeyaan waa heedoodii ama qamadi dee kolkol ay heelayeenba marka la saloolo ayaa la tumi jiray oo dee buday noqon jirtay budadaas safaraduna way u qaadan jireen taas baa sabiiq la odhan jira marka awqaada qaarkeed caano ama biyo ayay kolba wixii la helo ku qaysan jireen oo dee boorashoo kaley u noqon jirtay la cabo kolkolna sidiisa ayaaba looga cuni jiray marka waxaa la keenay timir sawiiqaasna waa la keenay waa wixii la helayay tiibaa adigu dee layskuba iyadna laysku kuma daray oo adigu bal markaas siibaa dadkii weliimo uba noqotayoo marka rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh weliimadiisii uu sameeye taa markaa ruuxu haddaan wax kala karayn neefba qari kari waayo wixii sahlanaada ee fududaadaaba weliimo way noqonayaan rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh waatanoo weliimadiisii waxay noqotay maalintaas timir iyo sawiiqaas bay ahayd maxalushaahid kole dee waa timirta iyo sawiiq labaduba waxay kaga mid yihiin taas oo waxyaalihii dee maakulaadkoodii ama rasuulka ilaahina cunay isticmaalayeen baltaaba xdثna الxuseyn بn mحamd الbصriي qal xadثna الfضyl بn سlayman qal xadثna faaئd mwlى cubaydالlah بn عlي بn abi raafici mwlى rasuul الlahi slى الlه عlيه وsلم qal xadثnii cubaydالlah بn عlي can jadatihi slma an الxasan بn عlي sanadka xadiidka ninkan faaid la ydhaha waa nin atbaacu taabiciintii kamida fudaylkaasna waa nin adigu koley isaguna atbaacu taabiciinta raggii ugu yaryaraa kaba mid ah kolley xifdigiisu ma sii xoog badnaa akhdaa xoogaa ama badanoo kaba dhacdaana way jirtaa baa laydha walow labada dee saxiixba dikri uu ku leeyahay ama uu inooguba sugan yahay infaaidku laakiin waxa weyaan isagu ayma kala duwan baa tawsiiqiya oo mowlanimaduna dee malaa ninkan baa welihiisii lahaa cidqigiisi iyo xorayntiisuu lahaa oo sanbaa dee mawla cubaydillahi bni cali bni abi raafic loo yidhi isagiina wuxuu yidhi mawla rasuulillahi sala allahu caleyh wasalam sababtuna awowgiisa waa awowgiisa cubaydullahi bni caliy bni abi raafic abuu raaficaas ayaa ahaa rasuulka ilaahay mawlihiisii ahaa rasuulka xoreeya salawaatullahi wasalaamu caleyh magaciisa aslam iyo ibraahim iyo magacay kalena way kuba sheegeen in haweenaydiisuna umu raafic baaba la odhanayo waatay noo soo socoto salamada ay noo soo socoto laydhaaho iyadaaba dee qaabiladii waxa weeyaan ibraahimna ahayd markaa kaba umulisay mariye ibraahim ibni rasuulilaahi sal allahu calayhi wasalam bal aburaafic taas buu ahaa waxaana la ydhaha markii hore waxaa lahaan jiray cabaas cabaas baa rasuulka ilaahay siiye salawaatullahi wasalaamu caleyh rasuulka xoreeyey marka aburaafic waa mowlaa rasuulilaahi sal allahu caleyh wasalam iyo khaadimkii ee dadkii isaga tafiirtiisa ahaana mawaalidii rasuulka weeye oo waayo awowgii baa ahaa mowlaa rasuulilaahi isaguna dee waa tafiirtiisii buu yahayo mawaalidii rasuulkaay noqonayaan bal marka taas buu u leeyahay mowlaa rasuulilaahi sal allahu caleyh wasalam isagu maaha nin dee rasuulka ilaahay soo gaadhay maaha bal ku soo dhawaadayba ma aha marka ninkaas baa wuxuu faa-id baa odhanaya xadaanii cubaydullah bnu caliyin oo mawlihiisiiya iyo ugama waramay can jaddatii salma ayaydii salma salma waa taa aan leenahay waa umu raafic abu raafic zawjadiisii weeye kolley culimada mala meelahan ishkaalaadiiba haweeney kaleuma isaga bal isku yardha hooyadii iyo xaaskiisa oo kale iyo ayaa yar ishkaalaad jira xagga riwaayaadka qaarkoode laakiin waxa weeyaan bal waa umu raafic ayuunbay tahay oo waxay dhashay mar markaas isagu dee cubaydullaahi bnu caliyi isagu waa awowgii abu raafic zawjadiisii oo aabihii cali ayay dhashay taas bay noqonaysaa daahirka kalaamkuna waa inuu soo gaadhay baad moodaa walow dee yar martabadiisu dee yar soo gaadhkuu yar adag yahay bal laakiin waa kan xadiidka iyadiibu kaba warinaya xadiidka bal laakiin sanadkiisa isaga naftiisa faa-ida waa taa aan idhi cubaydulahi ibnu cali baa isaga naftiisa kalaam kuma sugan yaho kolley xadiidka sanadkiisu waa dacfi waa ku sugan yahay ama waa dibacsan yahay khaasatan cubaydulahi ibnu cali markan eegno wuxuu yidhi ana alxasan bna cali ibna cabaasin wabna jacfarin xasan ibnu cali iyo ibnu cabaas iyo cabdullaahi ibnu jacfar waa ina jacfarna dee marka la idlaaqo waa cabdullaahi ibnu cabaasna marka la idlaaqo waa cabdullaahi isneer ayaa atowha waxay u yimaadeen salmay u yimaadeen faqaaluu lahu waxay ku yidhaaheen isnaci lanaa noo samee dacaaman cunto noo samee oo mimaa kii ka mid ahaa kaana ahaa ama yucjibu mid cajalgeliya rasuulullahi sala allahu calayh wasalam wa yuxasinu uu fiicnayn jirayna rasuulka ilahi mina taxsiin aklahu oo cunitaankiisana uu fiicnayn jiray haddaan taxsiin idhaha haddii wa yuxsinu idin xarakaysantaoo barhkood ay halkan ishaareen ama ay sheegeenna min alixsaan buu noqonoo uu fiicnayn jiray cunitaankiisa si fiican uu cuni jiray marka loo sameeyo ama uu helo si fiican uu cuni jiray noqon oo yuxsinu aklahu min alixsaan haddii yuxasinu la idhaahna min ataxsiino waa fiicnayn jiray oo wax fiican buu ku tirin jiray weye inuu fiican yahay uu wanaagsan yahay ayuu kuba tirin jiray oo ixsaan iyo taxsiin farqiga udhaxaynaya kolay taaba weeyaan markaasaa waxay tidhi tayaa bunaya inankaygii yaraayow dee waxay tasiirta ula timina waa nin shafaqa balaya dee aadna way ugaba yaryaryihin saddex nin baanay ku wada socdeen kolay khitaabkiina way midaysay oo ruux keliyay soo qaaday dee waxaa suurtagala midkood inuu hadalka tawaliyo kii u jawaabayso ama barkood siay ishaaraan dee ka u mudan meesha inay ula jeedo hadalka oo haddaan geeska eegno dee rasuulka ilaahay qurbigii xasanba uu noqonayo haddii aan jaanibkaa kaba eegno bal markaale ama dee kol haddii kalaamkooda uu mid keliya wax keliya ay wada doonayeen saa daraaddeed ba ay u tawxiidisay uun bal khitaabkii laa tashtahii lyowma maanta ma xiisaynaysid bay tiri oo kaa aad leedahay maanta rasuulka ilaahay jeclaa ama uu waxa weeyaan fiicnayn jiray dee cunitaankiisa ama si fiicanba uu cuni jiray iyaga agtooda cunto fiican oo wanaagsan ay dee xiiseeyaad ahayd markay helaan maanta dhaqaalihii iyo dee ceeshkii aad buu waasac noqday diiqii iyo cidhiirhgii berigaa hore jiray waa tegay anwaac kala duwan oo cuntooyina oo kuwii hore kaba macaan baa la isticmaalaa isticmaashaa marka maanta ma xiisaynaysid kii haddaan sameeyo dee ma cuni kartaan boo ma xiisaynaysaan laa tashtayhii ma doonaysid alyoma maanta muraada qaala wuxuu yidhi kii markaa u jawaabayay bala maye noo samee waan waxay dooni doonaan doonayna noo samee istaciilana noo samee qaala wuxuu yidhi faqaamadka waa ciddii kaba warinaysa iyada way kacdayoo faakhadat waxay qaaday shay-an in min ashaciiri heed kaba mido fadaxaantu way ridatay ama midxankii bay marisay oo midxankii ayaa dee si bal markaa hadhow ayuu dee dubi kartaba ama ay u samayn karto uma jacalatu markii adigu budo kaba dhigtay ay midxankii marisay ayay yeeshay fii qidrin waa wixii dee ay markaas daxiinkii marka la eego shaciirkaas ayay deri ay markaas sidiisa budadii bay u karinaysaa ayay kuba riday wasabat calayhi waxay kuba shubtay shay-an wax min zaytin sayd ah in sayda ayay ku dhibqisay ama ay kuba shubtay xoogaa dayday kuba shubtay wadaqad waxay ay tuntay alfulfula fulful haddii fada la damiya haddii la kasriya labaduba luqa ahaan waa jaa-is dhawaataa filfisha baan idhaha waa shaygan anwaacdiisa qaarkood waxay idhahaan kulaylkan aan naqaano ma lahe kulaylka leh bee cuntooyinkeed iyo dee kolkoba laguma kariyo haddaba fulfushaas bay tuntay ay dee yadna iyo watawaabira tani waa jamcu taabirin ama taabarin bacda in la kasriyo in la fadxiyo filfisha iyo kamuun iyo waxyaalaha kale ee yar dee markaas ama diirnimaadka leh iyo cuntada lagu yar dee macaanaysto lagu diiriyo taasoo dhanba tawaabil baa laydhaha fulfush waa nooc tawaabisha ka mida wey oo waxyaalaha kala duwan ee loo isticmaalo jaanibkaas bal cuntadii ruuxa si ay ugu yar macaanayso ugu cuni karo taas ayaa tawaabil laydhaha haddaba waxaan leenahay waa dee fulfush waa nooc tawaabisha kaba mida khamuunka ama kamuunka oo kale iyo waxyaalaha kale oo dhambiba waa tawaabishaasay kaba mid mufradkuna waa taabil ama taabal oo bacda la fadxiyo ama la kasriyo haddaba waxyaalaha adigu waqtigaa horena la isticmaali jiray ee absaarta ama tawaabisha kaba mid ahayd ayaa si ay dusha uga darto waa geedaheniyo kale iyo dee wixii saasaa wada markaasi geedaadan iyo wixii waa wada tawaabishaasun haddaba bal si ay dee cuntadii iyadii ugu udgoonayso ugu macaanayso dee ay wixiina yar baldiirimada ama kuleelka iyo dhadhanaankaasi waxyaale u yeesho ayay iyaduna tuntay si ay dusha ugaga daadiso marka maxay kari waa daxiinkii ay markaa shaciirka ahaa ay zaydkaa waxoogaagaa ku soo dartay waxyaalaha fulfishi iyo waxyaalaha yaree kale kulkululna ay ku dartay ayay faqarabatu ilayhim ayay u soo dhoweysay faqaalat waxay tidhi hada kani mima kiibuu ka mid yahay kaana uu ahaa yucjib mid cajabgeliya rasuulllahi sal allahu alay wasalam rasuulka ilah haddii la helaba tan oo kale waa cajabgelinayay wa yuxasinu waanu fiicnaynayay rasuulka ilaahi taxsiin ama min yuxsinu oo aklow haddii wax saasa la siiyo dee waanu cunayo qadar fiican buu kaba cunaya xadiidka ta inoogu suganna waxa weeyaan baajuri baa yidhaha waxaa lagaba qaadanayaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caley annahu kaana yuxibu tadyiib acaam cuntada wixii dee ku yar macaaneeya ama dhanaan leh ama kulaylkaa leh diirimaadkaa leh ku udgooneeya oo kale haddii lala yimaado waxbaasi oo ku sugan ma jirto rasuulka ilaahi nu taa jeclaa ayaa xadiidka inooguma sugan laakiin bimaa tayasar iyadoo meeshiisan hore usoo maray doondoon iyo isku kelifid iyo isku hawridi aanay jirin wixii kolba sahlanaada umuuraha caynka kaasna zuhdigii iyo umuurihii dee rasuulka ilaahay lagu yaqaanay iyo dadkii kubadda inay wax anfiyaya maadu ruuxu cuntadiisii waxyaalaha laba doono waxyaalaha kuba darsada isagii cunsiinaya ama adiguba umuuraha caynkaas iyo tawaabisha iyo wixii kale laguma macaanaynayo waxbaasiyo ku sugani ma jirto haddaba waxani aanay noqonin wax dee nooc yar israaf iyo ifraad meesha aanu iman nooc takalluf iyo kubad markaa isku hawl badan iyo bal ruuxii oo dee bal matalan taasi aanay soo gelin iyo xersi ziyaadi aanay soo gelin waxbaasiya ku sugan ma jirto waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiidka bal sanadkiisa dacfiha kuma sugnaado bal waxa weeyaan laynoogu soo naqliyo weeye de waa baabkana kol haddaan axkaam imaka aan kama qaadno xalaal iyo xaraam le aanay jirin xadiidkan sanadkiisa waa dacfi baa ku sugan aan leenahayna waa meelihii ay culimmadu ay tasaahushin jireen una halkan xadaana maxmud bn haylaan qaala xadaana abu axmed can sufyaan sufyaanku waa hawriye can aswad bni qaysin can nubayxin ilcanaziyi can jaabir bni cabdilaahi qaala anahu qaala wuxuu yihi ataana nabiyu sal llahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa noo yimi fii manzilinaa guriga iyaguu noogu yimi fadabaxnaa lahu shaatan neef adhiya ayaanu u qalay faqaala wuxuu ihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taaniisa biib wa tadyiiban likhaadirihim kaanahu waaba iyagoo calimu ogaaday anaa nuxibu laxma hilibka inaan jecel nahay bacda waa qalitaankan ay neefka noo qaleen ee ay nagu sooriyeeyeen maanta hilibkii waxaabad moodaa inay ka warhayeenba inaan anagu jecel nahay hilibkaanu jecel nahay inay ka warhayeen baabad moodaa wa fi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugan qisatun qiso ayaa kuba sugan adigu waa qiso dheer baa kuba sugan oo bal maalan kolley imaam axmed iyo a'imadii kale xadiidka laba warisayna ay soo dhammeeyeen kol iyo daarimiyo ay sooba dhammeeyeen kolley qisada waxaa kaba mid ahayd kolley riwaayadka uu leeyahy waa nin kala dhaadheeriyo midkood waxaama odhan karnaa dhowr qiso ayuu kulansaday oo barhkood dee rasuulka ilaahi aada ugaba dambeeyeen marka la eege laakiin haddaan mid ahaan eego oo kale rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo sheegay waqtigii dee aabihii wafaaday oo kale isagoo markaa dagaalkii wuxud aabihii daraaddeed ugaba hadhay ama aabihii uu kaba reebay hablo badan oo uu la walaal ahaa daraaddeed oo yidhi kuwaas baan kuu reebayaa haddii adig kuwaasi jirin inaad hortayda lagugu dilo ayaan jeclaan lahaa bal adigu dadka dagaalamaya ha noqone kuwaa eegayo u noqo yaamin si loo asiyo umuurana way kuma sugnaayeen aabihii dayn lagu lahaa kolay dee xadiidkiisu in badan saxiixana kusoo noqnoqda iyo mucjizaad kala duwan oo rasuulka ilahi mucjizaadkiisaana ay muuqdeen waqtigaa daynkii iyo ayuu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh uguma yimi oo adigu bal gurigu yimi markaasuu soo siyaarto haweenadiiso iyadana uu ku yidhi bal rasuulka ilahi markuu gurigeena yimaado inaha laba hadlin ayaa xadiidka kuma sugnaydoo adiguna markii rasuulka ilaahi yimi cuntadii uu cunay bay haddana iyadii may aamusina ay tiri rasuulka ilaahw salli calaya wacalaa zawji aniga zawjkaygaba nagu salliyo markaasuu rasuulku yihi sala allahu calayka wacalaa zawjik ayuu yidhi oo markaasuu ku yidhi sadiinku lahaa rasuulka ilaahay waxba hala soo qadno hala hadlino saytirma rasuulka ilaahi gurigeedii yimi ayaa dee saa ku baxaya adigoon duca iyo aan taa weynaysan bal adigu kolley xadiidku qisooyin kalena way laba socdeeneen laakiin meesha waxa weeyaan dee intii maxlushaahidkii buu inoogaba soo qaaday riwaayadka qaarkoodna waxyaalo badan oo mar dambe wax dhacay oo xabaalaha uxud ee aabihii lagu aasay lafaqay iyo markii hore shuhadadii adigu umuuro badan baa qasa ayaa laba socotay xadiidka marka laega duruqdiisa walow dee qolooyinka qaarkood qisadii khandaq ay halkan soo geliyaan iyo wixii yaraa ee rasuulka ilaah intuu u qalay dadka o dhan wada deeqda iyo laakiin xadiidka marka laega axmed iyo kollay qisadu waa qiso ka horreysay baad muadigu bal matalan say kuma yimaadeen waxaana iyada xadiidka bal inooguma sugan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh hadalkanu yidhi dee waynu soo marnay xubbiga laxmiga iyo wixii la mid a alcasal iyo bal matalan alxalwa iyo waa xubbi abiici oo waa shay iska caadiya oo wax dee meesha uu ruuxu yidhaaho talo seebu u dhacayo taasi maa waa xubbi abiiciyo ilaahayba dadka uu kuma khalqayba taasba weeye in xubbigiisna markuu xirsi ziyaado ah iyo bal matalan uu ruuxii kuba xambaaro ayuunbuu madmuum noqonaya waxyaalaha hadduu ruuxu waxdoo wax jecel yahay cuntadii uu kalaba doortuu kalaba jecel yahay iyada taas dee wax loo diidaya ma jirto kol aduu waxan shaygii mubaaxa uu yahay waxaa marka halkan ay qolooyinkii xadiidka sharxay ay sooba qaadaan oo ay yidhaahaan waa umuuro waxaaba xadiidka inooguba sugan dee irshaadna ruuxa dayfka ama ma cid martigelinaya hadduu ogyo cidan uu martigelinayo wuxuu sii jeceliyo siiba doorto haddaanay kulfo badan iyo culays badan aanay saa kuba ahayn inuu bal taas ku yar dadaalo waxa uu isagu jeceliyo cidan uu martigelinaya waa taasoo idhaaha waxaa kaloo idhaaha walow dee taasi laftiga xadiidka waxa weeyaan aan dee toos looga qaadan ahayn laakiin yar dee bal markaa malaha iska culimmada ay laakiin ay halkan soo dhigtaan ruuxii bal matalan dayfka ahaana haddii dee ciddii martigelinaysa waxaan kulfo iyo mashaqo kuma sugnayn isagoo kolley wuxuu samaynaya uu sheegto dee noocii isagu dooranayay kolkol baaba imaka marka xunuuno badani ay iskaba yimaadeenoo ruux wuxuu iska dhowrayo kolkol aanu cuninba ay jirto oo kalena ay iskaba imanaysaa uu yidhaa waxaa dee anigu ma isticmaaliya waxaa ma cunaa ma cuntada caynkaas oo kale ah waayo waa tan xanuunada badan ee maanta dee waqtiga dambe muuqday oo kale ruuxa dadkii ay ximyo daraaddeed ama isdhowri daraaddeed anwaacul adcima barhkood ay dee ugaba joogsadaan oo kale hadduu uba sheegto oo isagiina aanay kulfo iyo mashaqo ku sugnayn iyadna inaanay bacsi kuma sugnayn taasi walow aan dee sheegasho rasuulka ilahi u sheegtay meesha aanay jirin ee iyagu wixii ay keeneen un ay ahayd rasuulka ilaahina uu hadalka yidhi bal xagga jacaylkuna waa taa aan aada horeba soo marayo waxa weeyaanun bal markaa waa xubbi abiiciya weya kale sharaxan hayaana adigu mucjizaadkii rasuulkaee jaanibkaa muuqday cuntada badinteeda iyo umuuro badan ayuunbu istabageliya halkan xadaana bn abi cumara قال xdثna سفyاn waa labadii marka dhaweydan soo arkaynin xadثna cبdاللh بن محaمد بن caطيلin أنhu سمع بن jاaبiرa qاala سفyاn وxadثna محaمد بن المنkdir عan jاaبirin oo marka waxa weeya musندka xadiidka ayaa سفyاan iبن cuyayna laba nin buu ka wada wariyey xadiidkii oo mid kastaa jاaبir ka wariyay mid waa cabdاللh بن محaمد بن caقيل oo kolay مkhتلف فيه oo xadiidkiisu mrtabo xasan aanu dhaafin bal markaas weliba hadii de weliba markaa cid aanu ku khilaafumayo haddii iyada markaa khilaaf xaggiisa kaba dhaco dad kale uu kuma khilaafo xadiidkiisu martabada xataa ma gaadhayo laakiin nin siqa ah oo rijaashii lixda ahayd ama aimadii kaba mida ayaa xadiidkii maanta la socdo maxamed ibn munkadir oo isna jaabir kaba wariyey wuxuu hi markaa jaabir qaala kharaja rasuul llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay ayaa soo baxay ayaa baxay walxal ana anigu macahu maciisa aan ahay fadakhala wuxuu u galay calaa imra'atin haweeney min alansaari ansaar kaba mid ah ansaar kaba mida ayuu tegay gurigeed fadabaxat lahu waxay u gowracday shaata neef adhiya oo iyadaaba dee gowracdo hadday haweenay neefkii gowracdo waxba asiba ku sugan mama jirto taasoo de waxa wey inay amartay inaa suurtagale bal adigu neef bay u qashay oo faakala minha rasuulkii ilaahay markii la keenay ayuu wax kaba cunay waatatu waxay ula timi u keentay haddana ay ula timi biqinaacin dabaq min rudab qinaac waa dabaqan ay dee khaasatan nakrishooda laamaha ay kaba iyo dee kuuskood iyo caleemaheedaatii bay kaba samayn jireen waxa ay kaba soheen min rudabin rudab oo adigu waa dabaq bay u keentay rudab oo timirtu markay bislaato uun welina aanay timiroobin adigu bal uu ku sugan yahay oo faakala min isna waxbuu kaba cunay uma tawada u weysaystay liduhri salaadii duhur buu u weysaystay wasallaa uu tukaday uma sarafa rasuulka ilahi baa salaadii kaba baxayoo faatatu waxay haddana rasuulka ilaahay ula timi oy u keentay min culaalati shaati waa neefkii ari ahaa bal baqiyadiisii waa hilibkoodii waxyaalihii kaba hadhsanaa oo in yar dee baqiyadii hilibkeedii ayay u keentay faakala rasuulka ilaahay dana uu cunay uma salla alcasra salaadii casr buu tukaday walam yatawada muu weysaysan bal xadiidku kolley waxaay umuuro badan iyo fawaa'id kala duwanahay nooguma sugnaadeenna waqtiguna dee ma kuma wada joogjoogsan karno mid baa jirto rasuulka ilaahay markii horena waa weysaystay isagoo hilib cunay iminka marka dambena ma weysaysan waana maalin keliya taa abu hureyre haddaan laba cishaba ku kala xambaarnaya laba waqti tani waqti keliya ayay ahaydba de laakiin xadiidku sariix kuma aha inuu rasuulka ilaahay weysadiisani ay ahayd hilibkanuu kaba weysaystay xadad kale iyo isagoon weyse qabin baabay weysadaasi noqonaysaa tan kalena weysadiisii duhur buu qabay sibuu kuba tukaday ee hilibkan uu cunayna hilib adhi buu ahaayo naaqad weysada burinaya maaha taas iyadu waa mid arinta kale inoogu sugana rasuulka ilahi isagoo markii hore hilib cunay ayuu haddana hilib cuno ruuxu bal isagoon calooshiisaba kii hore kaba bixin cuntadii hore kaba bixin hataa wax darariyo wax dhibo ugaba imanayaa jirin dee cuntadii uu cunay wixii kaba hadhay ama haddii dee uu cunto kala cuno dee haddii aan isaga darar iyo dhibaato ugu dhimanaysa aanay jirin oo dee marka hore intu si xun ugaba dhargay tana aanay dhibaata ugaba imanayn waxba siyo ku sugani maba jirto laakiin xadiidkii caayishaynu soo maray ee rasuulka ilaahay maalin keliya hilib laba goor kama wada dhargin oo kale dee xadiidka dharaginooguma sugnayn halkadna inuu markii hore intii kifaayadiisayd kaba qaatay uu haddana mar damba kuba noqday oo xadiidka amidana kaasu caaridaya iyada halkana arrinku sariix kuma aha waxaa dhici karta waqtigaasi uu yimi waa waqti dee waqtigaa duhurba dhowaa inuu xoogaa kaba cuno markii dambana ay qadadii dee ay hagaag uba cuneen taasi waa suurtagal dee waxa weeyaan haddii aan idhaahno labada waqtiba waa kaba dhargayna dee waxay noqonaysaa caaisha dee waxay ka waramaysaa xadiidkeeda iyadu say aragtay ay ka warhaysay deetana waa wax aqal kale kaba dhacay oo mar keliyo naadirana dhacoona kaba warhayn bay noqon oo xaaladaasna waa kuba jamcin karnaa bal tan dambe ee imanka xadiidka iyada inuu markaa arrintan aawe xdثna الcbاs بن محمد بن dوrي qال xdثna يuنس بن محمد qال xdثna فrيح بن سليمان عن cثمان بن cبدالرحمن عن yعقوب بن أbي yعقوب عن أم المنdir qاal kley inta yar ii hadhay axaadiiثu maan laqbayn doonaa aan dee yar carabka marinaysan kuma joogsan kareen qaalat waxay tihi um lmundir oo haweeney iyadna asxaabtii rasuulka kaba midoo ansaar ah dakhala calaya rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi baa ii soo galay walxaal macahu maciisa caliyun cali uu yahay walana walxaal aw maayo walana annagana waxa noo sugnaydba dawaalin mucallaqatun dawaalin waa jamcu daariyatun waa laamahan nakhiisha ama geedka timirtaee rudubka iyo timirta ay kuba sugantahay taas baa daariya lagu magacaabaa ujeedada ama cidqi tan la yidhaa wey waa laanteeduna ujeedo macnaa waxa wey dad beeralay ay ahaayeen timirtooda waqtiga bislaanaysana way gaadhay waxay soo jebiyeen intii dee iyadu ay timirtu ku taalay markaas aqalka meel ka mida sudhnay qaalibanna taa waxay yeeli jireen markay timirtu bislaato unay busriga tahay ayay meeshan keeni jireen way dayn jireen muddo dee kolay muddadan ay dee waqti kulula kolay waqtiga goda waa waqtiga xagaaguna waqti kale maaha kulaylkan iyo waxyaalahaas baa timirtii markii hore geedka aan rudab ku noqon en aada ugu bislaan ayaa dee sidaa ku bislaan jirta oo rudab ku noqon jirtay iyaguna inyar inyar kolba wuxuu ruduboobay kaba cunayeen oo halkii laantandeed ama cidqigan ay soo goosteene busrigaa timirtaa markaasun dee jilicday ee ama timiro adigu dee bislaanaysay ayay dee meeshan muddo kolba wixii rudab uga noqda ayay ka goosanayeen oo bitadriij bay u cunayeen rudabkeeda bal markaa taas bay cidqiguna waa intan dee isku xidhan bay ay timirtu kaba baxda cidqi lagu magacaabo caynta marka la kasriyo haddii cadqi la yidhaha geedkao dhan baabay noqon markaasa adigu waxaa jirtay oo dadka aqalkoodiibay meelo ka mida dawaalidaasi sudnayd dee laalaaday qaalat waxay tidhi fajacala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu gudagalay deyna iyagiiba idankoodiina ay haystaan sala allahu calay wasalam iyo wacaliyun walcaliyun oo macahu dee wacaliyun walxaal caliyun macahu uu yahay yaakulu inuu cunayo oo rasuulka ilaahay dawaalidiibuu midharhkii dee wixii bislaadee timirtaada ama rudabkuu ka googoosanayuu cunayay taase daahirkaana rasuulka ilaahay taagnay buu ku cunayay ee waana arrin jaa-isoo rasuulka ilaahay ficilkiisu inaga xataa haddii la yidhaha dee taagni iyo in wax lagu cabo ama lagu cunaa karaahabay noqonaysaa isagu markan uu caddaynayo inaan nahyigiisaasi litaxriim ahayne uu litansiih ahayo qaybta kalena ay bannaantahay isaga xaqiisa xataa karaaha kuma noqonayso oo bal dee cunitaankii oo taagnidiibuu kuba cunay calina waa la joogayba faqaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi mah waa ismu ficil oo macnaa dee waa zajri macnaa ka joogsa weeye iska daa caliyow oo macnaa ha cunin ayuu leeyahay cali buu u diidayaa sababtu ugu diidayaa waa maxay yaa caliyo caliyo macnaa ugfuf weeye waa zajrin iska daa ha cunin rudabkan iyo dee timirtan aad cunaysee fa ina waa kan cileeye rasuulka ilaahay fa innaka adugu naaqihun mid imikuun xanuun ka soo kacaa tahay mid imikuun soo ladnaaday baa too weli quwadaadii iyo tamartaadii kumay soo noqon oo markaa dee rudabkan ood cuntay iyo taasoo kale oo dhaqsa iyaguna waxyaalaha fawaakiihta ay dhahaan calooshay markaaba dhaqsa ugu bedelmaan oo kale waxaa dhici karta haddii waxay kaba yimaadaan inay dee isagii weli muu xoogaysan xanuun unbuu imika ka soo ladnaaday inuu haddana xanuunkii kuba soo laabmo oo adigu uu qaadiba kari waayo bal markaa waa nooc xamyo weeye isdhowritaan oo dee san ruuxa xanuunsanayaba wixii laysteeya xanuun buu ku kordhinaya ama dhibbaa uga imanaysa looga ilaaliyo ruuxan markaa naaqihu waa ruuxa imika xanuun ka soo soo ladnaaday weli quwadii aanay u soo laamin isaga naftiisa dacfigii baa jiro waxaa dhici karta waxyaalaha qaarkood satan oo kale iyo inaanu qaadi karin oo hadhow dee xanuunkii uu kuma soo laabmo waa nooc xumyay ahayd rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oobatada aimadu kutub dhan ay inoo diyaariyeen oo si fiican uga soo shaqeeyeen oo kutubta dibiga rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ee kalaba duwaneedo xataa xadiidkani uu waxyaalo kala duwan uu kulansanayo umuuraha dee xaggan dibiga kuma tacaluqsan sixada ilaalinteeda iyo dhowritaankeeda kuma tacaluqsan mah caliyun fa inaka naaqirun imika ayaad xanuun kala soo ladnaatay oo imika ka soo kacday bal taasba weyn bal marka xadiidka xumyadii waa inooguba sugan tahay isticmaalka tadabuq oo isdhowritaanku waa nooc isdaweyneed weeye bal dee waata la idhaahdo dee isdhowritaanka ayaa ka mudan iyo wiqaayada ayaa isdaweynta dambe kaba mudanoo bal tadaawigii iyo tadabuqkii isticmaalkeediiyo inuu haboon yahayna xadiidka waa inoogu sugan yahay bal rasuulka ilaahayna waa amray wuxuu inoo sheegay xanuun kastaba ilaahay inuu u soo dejiyey dawadiisuna ay jirto ee markaa inaynu isdaweyno oo aynan isku dawaynin wax xaaraama bal xadiidka saxiixa muslim ku sugan ayaa maxaa rasuulku yidhi ilaahay xanuun kastaba dawo ayuu u soo dejiyey ayaa muxuu yidhi fa idaa usiiba dawaau daa'i bari'a biidni illah laakiin arrintu maxay ka dhacaysaa dawadii waa la isticmaalayaa xanuunkii ruuxu kama bogsanayo had iyo goor dee dawadii xanuunkan u munaasibka ahayd baan dhicin ee marka la helo helo la asiibo xanuunkan dawadiisii la asiibo ayuu idan ilaahay kuwa bogsoonaya ujeedadu xanuunkii ee wuxuu u baahan yahay dawadii horta u munaasibkahayd haddana qadarkeedii inaanay qadar ahaan aan uga yaraan ziyaadana aanay jirin baldee waqtiga bal markaa marka waxyaalaha laysla helo ayaa idankii ilaahay uu kuwa bogsanaya dee xadiid kalena calimahu man calimahu wajahinahu man jahinahu baa rasuulka ilaahi bal marka xaggaa bal marka tadabukii tadaawigii inna tawakulka iyo dee taa tala saarashadana iyadii ma anfeeyaan oo dee iskama hor imanayaanbe bal markaa taasna iyada xadiidka way nooguma sugan tahay oo bal xadiidka waa umuurahan dee kaba qaadanayno xadiidkuna waa inoo socda qaalat waxay tihi fajalasa caliyun cali markii rasuulku sitaa ku yidhi uu leeyahy adiga imaka tan maslaxa kuuguma sugna inaad waxaan cunto ama rudabkan iyo aad cunto oo xanuun marka loo eego dee xaaladaadu saytay kuma roona ee iska daa ayuu fadhiistay wanabiyu sala allahu calay wasalam yaquul rasuulka ilaahina waa sii cunaye waxbuu ka sii cunay qaalat waxay tihi haweenaydii fajacaltu lahum waxaan u yeelay silqan silqi baan u yeelaya wa shaciiran koley waxyaalahan dee tahayo macrifo sidaasa uma lihiin inan dee isku sii hawlana waxyaalahan waxba kama garanayn ma jirtee waxay silqiga yidhaahaan dee kutubta luqad iyo keyrkoodba tahay inoogu sugan ibnulqayim iyo halkana fawaaiduu leeyahi waxyaalana waa sheeg sheegaabe ee waa adigu koley waxyaalahan buquusha wax kaba mida un weeye oo yidhaahaan dee asal malaa dee dhulka galana iyo gunna waa leeyahay caleenna waa leeyahay iyadoo dee la kariyaba laba cuno silqigu xadiid kaloo saxiixa bukhaari kuma sugnayd oo xataa riyaadkuna qaybaha hore kuma soo dhigay malaama kitaab salaam baan filaya qaybaha hore maa dhixiis oo kale oo saxaabi ulaa haweenay baan iman jirna marka jumcada kaba nimaadno xabado daxiina dee markaas ay oyo malaa xabaad iyo silqiga iyo waxbay siin jirtay oo maalinta jumcada intaas aan uguba farxi jirnay oo jumcada iyo taas waaba taase adigu waa wax buquushii kaba mida laakiin taa waxaan dhaafin karaa maba jirtay dee ciddii bal taa macrifo badan ama dadkii dhirta iyo waxaa yaqaanay baa la weydiin karaa sheekh soomaaliyeed oo sheekh xuseen furwaa la odhanaya raximah allahu tacaala kale dee muddo ayuu dee waa taas malaa asalkiisa hore waa deegaanka jirjiga walow dee halku markaa kutubta ku aqri jiray malaa nawaaxida dhagax buur ay ahayd laakiin dee deegaankiisu waa dadkan soomaalida jirjiga iyo hareeraheeda degta ayuu ahaa ayaa dee raggii minhaajkiiyo dee yaqaano dee kolley aad buu fog yahay oo ma dhowe ayaa waxaa la sheegayay dee markaa xayawaan soo galada wuxuu ku dhaafi jiray waa bahal waa bahal waa bahal marka geed yimaadada ama wax saasina waa geed waa geed buu odhan jiray waana dee shay hadio goor xataa haddaad eegto bal sabuurada markay culimadeedu quraca ay kuwa fasirayaan haddana haddaad kutubtii luqad iyo sharaxi iyaga naftoodii baa waa sidanuu yahay sidanuu yahay sidanuu yahay buu odhanayaanoo midaad kuma hagaagta aanaad garanahayn oo kaleo dee in badan baad kolkol inaad labadii geed sila aragta mooye aan la bandin karahayno markaasaa wuxuu odhanayay ma waxaan fila waa laga yaaba inuu dabaqadii kuwa dhawa sheekh cabdiraxmaan zaylaci ahaa waa bahal waa bahal iyo waa geed waa geed de madaxa leynuun waa silqi waa axad albuqool iyo waa silqiga iyo shaciir bay u yee u samaysay oo ujeedadu haadi iyo waxaas iyo kada isugu karisay faqaala nabiyu sal llahu alay wasalam licaliyin rasuulkii ilaahay oo macrifadii umuurahan u lahaa dimbigiiyo taasbe ayaa wuxuu yidhi min hada faasib kan baa kuu roon kan baa marka la eego xaaladaada iyo sida aad tahay kan baa kuu fiican oo kuwa kuu siyaadnaye min hada kan wax ka mida faasib asiba oo kan wax ka asib faina hada awfaqu laka kan baa adiga ku munaasabsan ku xagga marka la eega muwaafaqada uu adiga xaaladaada iyo xaaladu sida aad tahay uu yahay mid waafaqaya ama u munaasiba kan baa ku mudan ee balsan bal matalan yeel ayuu yidhi xadathana maxmuud ibnu khaylaan kale waa xadiis isaguna hadal inaga yar baa marka la eega macaanida فوائد ونقول له حديث صحيح مسلم ناقص قال والله سبحانه وتعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك